maamulka degmada xarereere ee gobolka muduga ayaa waxa ay kulan u qabteen bulshada degmadaas kulankan oo looga hadlayay sidii ay bulshadu u ilaalin lahaayeen mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyay degmada xarereere gaar ahaan leerarka cadceeda ku shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale iyada kale maamulka ee bulshada degmada xarereere ayaana dhammaantood hoosta ka wada xariiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta xarumaha danta guud ee laga hirgeliyay degmada xareere dhowaan oo ay ugu horeyso leerarka ilayska cadceeda ku shaqeeya odayaasha degmada iyo khayaarta meesha fadhisa muhiimadda kulankan aan isugu imaanay waa wada ogsoonnahayoo waa wax dadka reer xaradheere dan u ah iyo bulshadeedaba waxaan rabnaa marka hore inaan kaga mahadceliyo hay-adda dowladda norway oo aad nooga taakuleysa soolaradan cadceedda iyo iftiinka si marka dadka reer xaradheere aan u ilaashano wixii noola keenay waxaan rabnaa inay dhammaanteen naga dhaadhacday inay waxaan wax dan guuda yihiin oo aan wada leenahay in haddana maanta noolagu sii daro sidee u ilaasho kartaan waa waa arrin kaleo ayadana aan mar labaad ka mahad celinayno soolaradan cadceedda baahida loo qabo waa ognahay inkastoo degmadii baahidii saxda ahayd aysan helin haddana inta aan haysanno inaan ku fala adeegno oon ilaashano oo sidii la rabana aan u maamulanno dadka reer xaradheere waxaan u malaynaya waa u diyaarsan yihiin hadda haddii lagala ballamana way sii adkaysanayaan annaga reer xaradheere annaga waddankeennu waa laga warqabaayo waxa aan soo marna waa la ogyahay colaadda hadda socotaana hameenkiiyay bilaabataa weliba gelinka dambe waxaa la rabaa marka bisaddu hadday soo socoto inaan aragno dadku isku indha maahan wax badan aa annaga noogu jira waa wax la yidhaha haddii alla kura inuu maalin cad ka dhigo magaalada iyo koonaheeda maalin cad inay yihiin habeenkii intaasaa noogu jirta waxaan rabnaa marka xaafadaha oon ku darayaa xaafadaha mas-uulay leeyihiin xaafaduhu bahalka yaan layska mudin odayaasha guddoomiyaha iyo odayaasha inay ka wada tashadaan xaafadaha muhiimada ah oo dadka mas-uulada ahu joogo in haddii alla kuuranayo laga mudo loo wada tashado markaasna haddii alla kuuranayo waardiyaha odayaasha joogaahi inay waardiyeeyaan ciyaalada meesha wax ka jiraan in waardiye loo ogaado bahalka maalin cadna waa laga furo karaa habeen madow uma badnaa iluna ilma dhowrto inaan dadaalno ku dadaalno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad noo dagaal tagtaan degmada xaradheere ayaa samaynaysay horumaro dhinaca adeegyada bulshada ah iyadoona ay xaradheere ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ee gobolka mudug